bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka hamiignama idaacadda warsanka dheegi doontaan amayba ku mid ahaa gaadileyda ku shaqeeyaas waddada dheer ee hiriiryaasa muqdisho iyo baydhabo oo ku hadaleen kooxo dhibaatooyin ankajaysan waddadaasi xilligiio ku guda jiraan safaryo kulankudhiya degmada balcad oo digniino laha ku saari askara dilala shalduun lankajaysidii magaalada muqdisho oo ciidamada booliiskii oo gacantaha ka dhikeena duqayn diyaaradeed oo kudhiida deegaan ku tirsan jubbada hoose owen alef oo saxiidii heliisa hubkudhigow ah muwaadin soomaali ah oo haystan dhalashada dalka new zealand ah oo la sii dhihi wasiirada beeraha soomaaliya iyo turkiga oo kulamo weeladana wadahadallada soomaalida iyo somalilan ah oo kulamo ka wadana hargeysa akhbaaraadka banaanka idaacadda warsansinhaytaradhigumsidiaalmay baa ku mid ahaa laandhaladii dalka kanada oo masaajidka yaala magaalada qubeeg usa ka dilaya dad masaajidkaasi ka cibaadaystaayana kaasi oo xabsadaa in laka xukumi
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
hamiignimada sabte oo dhugunsaaeeda galaas taariikhdana ka beeganta sagaalka bilalamaa sanadka lamada kun tuma i sagaalka ha ka dhawaada warkii ofidsana baabuurleyda ka shaqeeya swadada dheer ee iskhiiraas magaalada muqdisho ee baydhabo ayaa maybaa ku hadleena dhibaatooyin wadadaasi ilankajaysa oo xilligii ku guda jiraan safarjo dhibaatooyin inaska jaraan dilalka dhacaga ee boobka hantada shacabka ka safraayan wadada dheer ee iskhiiraasa baydhabo iyo muqdisho iyo maybayna haano toddobaadadinka dambeoye si eede lanku dareemay wadadaasiya qaar ku mid ee darawalada ka shaqeeyaan wadada dheer ee iskhiiraasa baydhabo iyo muqdisho iyo mayba cabashaeedna xoogan kumuu jahayna kooxo burade oo dhibaatooyinjaysadaayan mayba sheegeena kooxahaasi intii lacaga baadi ay ku qaadeen haddii lacagda iyo diidan xitaa jirdil lanjaysadowa korkumida darawalada baawarta ka shaqeeyaan waddada dheer hiskahiiraasa baydhabo ee muqdisho waxaa la heriila idaacadda warsan iyo mayba ku warameeyey dhibaatooyinka lankajaysa waddadaasay dhibaatooyin shal gadiisanyo kudhiyan waddada dheer ee iskihiiraasa muqdisho iyo baylaba haana si olankajeysidi shacabka ka safraayaan waddadaasi ee magaalada muqdisho aan so odaalayan maybana dhibaatooyinkaasi iniskajalana dileel kufsi dhac iyo weliba hantada shacabka waddadaas ka safraayan oo la qaada kulan ku dhihi degmada balcad ayaa digniino laha ku saari bashiir cabdulaahi ismaan iyo faahfaahinta warkuun beledweynaha ku diray degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay kulan uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada balcad kaas oo loogu hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa xaaladaha amni ee ka jira degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha booliska degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe gaashaalo dhexe xuseen macalin cabdulle oo ugu horrayntii ka hadlay ayaa sheegay guddiga nabadgelyada ee degmada balcad shir ay ku yeesheen saldhigga booliiska hortiisa waxay go'aan ku gaareen in aan hub lagu qaada karin aan maamulka ogayn lagu qaada karin degmada balcad ciddii lagu arkana annaga mataqaanaa iyadoon fasax u haysanna tallaabo sharciga laga qaadi doono waxaa kaloon rabaa inaan u caddeeyo dadweynaha heer balcad iyo dadweynaha kale oo degmada balcad qiimaynta u haya in nabadgelyada degmada balcad ay tahay mid lagu kalsoon yahay maanta saacadan lala hadla abukar aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ayaa dhankiisa soo dhoweeyey kulankaasi waxyaabihii ka soo baxay guddiga nabadgelyada ee degmada balcad ay gaareen waa soo dhoweeyeynaa hadaan nahay maamulka degmada balcad waa aad arrin aad u wanaagsan oo aad loogu farxo waaye degmada balcad waxaa waaye nabadgelya waaye ninkii qori wato oo aan hay-ad hay-ad oo ka tirsan yahay jirin la arko in la ciqaabo oo sharciga la horgeeyo waa arrin aad muhiim u ah ugu dambayn waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim cali nuur waxaana uu sheegay in degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ay tahay amni islamarkaana dadka hubka sharci darrada ku dhex wata magaalada tallaabo laga qaadi doono
waxaan dabakaca warka taliyaha saldhigga taliya xuseen macalin oo ahaa in waxa degmada maanta ay tahay degmi nabadeed wixii degmadan ka dhacayna aysan ahayn wax qabiillu ku leeyahay aanan dadka lagu ijaafaynin wax ka dhexeeya maamulka dhexdiisa iyo canaasiir kalay xalna loo helay wixii ka dambeyn aan ka sugayno madaxda dowlad goboleedka iyo madaxda federaalka ummadda reer balcad waxaa u caddayhaynaa balcad inay amni tahay ummadda soomaaliyeed waxaa u caddayhaynaa inay amni tahay dadka afka in lagu dudiyey sax maaha waa ka soo gudubnay qarnigaan marayna ma aha qarni aad dagaal galno qarni aan isfowdayna maaha waxaan rabnaa inay horumar gaarto balcad waxaan rabnaa ummadda somaliyed inay horumar gaarto ummaddaana cadoway leedahay cadowkan lama yeelan karto
askarayaha dilay lankajaysiday magaalada muqdisho ahana siday ciidamada booliiska gaantaha ka dhikeen taliska ciidamada booliiska yaa ku hadaleega dilal askara booliisa muqdisho onkajaysantaa shacaab ee badan joohaayeena dhallinyaro moota bajaada ka shaqaystaayeena jenaraal cabdulaahi xasan bariise shirjar ayuusi ka qobday magaalada muqdisho yaa ka sheegay intii oo gacantaha ka dhikeena askara oo siyaabo shalduwan dilal onkajaysaena magaalada muqdisho oo dad shacab ah iyo leeyana maybanuuse sheegay jenaraal bariise intii oo askartaasiyaha ku qobdana waanan gudbiyen maxkamadda la marsiiyi doona cadaaladda sida anka dhaqsiga badana hadalka taliyaha ee maybaha kabeegmayah iyo oo su-aalo badan isku weydiihayaan dadka dilalka ciidamada iyo injistan dhallinyarada bajaajka ka shaqaystaas magaalada muqdisho aana siyo maalimoyinka dambooyaha ka badalaayana duqeyn diyaaradeedyaa ku dhiiday deegaan ku tirsan jubbada hoose wararkan wadiiraha ayaa magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa maybaha sheegahayana intii duqeyntaasi yojysana diyaarada duqeynta ayaa maybaha ku dhiiday deegaanka araare ee gobolka jubbada hoose ee maybanaha kubahaye warar sheegaan anti ciidamada ku tirsan al-shabaab deegaanadaasi ayaa la ka duqeeyey onlfyamaybaha saxiiday heliisa hub ka dhigowe heliiskan iyo wada saxiidana jabhadda onlf weliba dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa maybeeya antii dagaalyahanada jabhadda laka sameeyay hubka dhigiisa taasi oo guulo taabado kora guud ahaan ethoobiya gaar ahaan ismaamulka soomaalida jabhadda onlf iyo mayba la aasaasay kun sagaal boqol sideetan iyo afartii maybana iyo dagaal ah noocyo badan aya la dhexmarana ciidamada ethoobiyaanka iyo weliba jabhadaasi xilligaasi oo dhulka soomaaliyeed hoogyo ka haysadana ethoobiya ayaa dhinijee mayba ayay aqoonsanta intii wanalafa jabhad argagixise ay ahayta ilaa uusaabiya uuse ku qaadaya shaabadii ee argagixisanama maybana baarlamaanka ethoobiya shantii bilan juulaay sanadkii unhadhaafni iyo liiska argagixisada ku saarena jabhada wanalafa walaa intaasi yaa ku dambooyey iyo mayba bilaawday ah oo la argaaya isbeddel siyaasadeed maybana jigjiga ah hakalaabbaday saraakiil iyo ciidamo badan oo wanalaf ku tirsanaayay inka dambeyntii mayba saraakiil inkasaraysa wanalaf iyo madahada dowladda deegaanka iyo kuwada heliyana antii oo wanalaf lakudhika hobka taasi oo laka horeeya xirooyinkasi markaasi ilan si tababara antii oo badan iyo daneeyana muwaadiniin soomaaliya ee u haysan dhalashada dalka new zealand ah ayaa la sii dhiyey maxkamadda degmada gaarisa ee gobolka waa beri ee dalkaasi iyo mayba xabsiga kusii dhiiday muwaadinka muwaadiniintasi oo laka magacaabo awsuleba warfaai oo soddon iyo lisana jara kaasi oo gacanta booliiska ka jaray muddo dhowr bilood e suluba wafaa oo suxufiyiinta kala hadlaya banaanka maxkamadda garisa yomayba us sheegay intii oo kafarhasin intii diba usan helo xoriyadiisa maybana us sheegay intii si ushirinay wala jirdil ee ninjaysana wasiirada beeraha soomaaliya iyo weliba turkiga ayaa la kulan wada qaadana wasiirka beeraha iyo weliba waraabka soomaaliya mudane siciid xuseen ciida iyo mayba use dalka turkiga magaalada ismiira use kulweeladay kulan rasmi eh oo wasiirka beeraha iyo weliba cuntada dalka turkiga ee beker filmider kulankaasi iyo mayba ku dambeeyey martiqaada wasiirka turkiga usanfidii wasiirka soomaaliya kulan yomayba diiradda laka saaray ee iskaaladowka lamada dal ee dhinacyada walhasaarowka beero iyo weliba dardargelinta heliisyada iskaaladowka lamada wasaaradood horeyn iyo ongaleen maybastaas oo kale wasiirka beeraha soomaaliya wuuse ku dalbaday wasiirka beeraha ee sidanka dhaqsiga badan intii laka hergeliyay mashruucyo biyo hireenka jawhar iyo dibandhisowka kaabyada beeraha wasiirkii a ballanqaaday intii sidanka dhaqsiga badan arrintaas lambilaawo doona mibana saas oo kale iska raana intii xarumaha cilmi baarowka iyo weliba fadiyowka beeraha dalka turkiga laka tababar aqoon-yahanada beeraha soomaaliyeed iyo qeybaha shal duwana aan ka dambeyn mayba heliiska mayba kaheliyana intii la dhisa guddi farsamo oo lamada wasaaradoodka kooban toban qofa lamada wasiirya saas oo kale mayba kuwada qeybgalaana bandhiga beeraha caalamiga ee tumihii afraada ee magaalada isamiir ee kufurmow iyo-na ha ku qeyb galayaan ilaa toban wasiiradooda wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo mayba iyo kulamo iyo kuwadana qeybaha ku mid ee dalkaasi magaalada hargeysa ee somalilan iyo mayba maalmahan ku sugana ergeyga ee wadahadalada qaabilsan turkiga soomaaliya iyo weliba somalilan mudane taanjir ee oligen beker kaasi oo khamiistiya socdaal uskaseedii magaalada ergeysa ergeyga yamayba kulankiin ka horeeyay kuwaladana madaxda ama lwaladana madaxda xisbiga mucaaradka ee wadaniyo onosaas oo kale kuwada hadalaa qaabkii inka fudud ee lambilaabo kora wadahadalada soomaaliya usoon somalilan weli hakadan ku jarna hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan iyo mayba warbaahintuusan sheegay anti ergeyga ayaa u sheega anti sadaanka sidii xisbiga usan diyaariya lahay intii ku qeyb qaadaan diban bilaabo wadahadalada soomaaliya somalilan islamarkaasina iyo ku qeyb qaadayana miilo dhugunsidayaal warkaasi ayaa kula socotaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo langandhaladii dalka kanada ayaa masaajidka yaala magaalada qubeega lakahiri kaasi oo daadilaya mayba la hiraya sanadka labada kun tomiyo todobada maybana maxkamadda ayay ka hukuntay habsidaa-ina alexander prisnetel labaatan sagaal sano jare iyo mayba suurtogala taanti afartan sana kudiba damaanada laka sii dhiy balse mayba xukunka la kiriday madaxda ama kiriday madaxa maxkamadan ka salayta ee dalkaasi kaasoo sheegay intii qaabti eegnagada doona aargosi tookasalaysana bili marsa ayaa bisonete qiradiy intiisa weerarka masaajidka usa kadili qaylada belcom oo liidan jarhay asideena sofian oo konton iyo todoba jarhay iyo weliba cabdilkariin xuseen oo afartan iyo kow sana jariye may sababi shaqalaanta hafuw saartay finlanda mayb waa fikir rajo badan laku qabay kaasi oo la aaminsanaa intii usaiya koole mustaqbal fayla balse markii damba sababi intii dadka ka shaqeysa intii dadkaasi iyo ka shaqeysaayana ama ka shaqeysa waayana lacaga bilaashe oo qof welba dowladda iyo siyaasiga qaar ku mid ee dadkii oon shaqaystaan ayaa la kuweeriyay dakhliga asaasiga laakiin tijaabadii inka horeytay ee yurub laku sameeyay ayaa taasi lahaa afjari lama sano kadib sababto lacagooga bilaashka hayang ayaa la ogaaday intii iyo angnaqada korna haana walha kordhiyayanga tijaabadan yamay baasi kala sooon lahayna lanka sameeyey lama kun oo qof hana si oo laha kuxuli dadka buugaagda ee aan shaqeeyana ama buuga baagamuundada ero bilwelba yamayba qaadaan lacagaha kaashe oo ah lakufadaana anti iyo daayaan iyo weliba shaqooyin kale ah oo haddii xitaa shaqo iyo onhalaana ama lankurujiana lacagaha dowladda iyo siyaasataasi oo anka faylhayti booliiska dalka britain ee sameeyen howlgalo lakiir hirawa dada booliiska britain gaar ahaan hanjo iidkan tababaran iyo mayba galena gooba busteeje oo tareenada dhulka hoostiis maraasa lukurhaw ku gadaal markii qof dhibane ee miilasays kadhii booliskan iyo ku wargeliyeen antiya koo hubaysan iyo miilasay dhaca kujeysadana booliiska iyo baaritaanaha iyo kabaada goobeen mayba ku sameeyeen busteejada bon street mayban iyo xakad geliyeen iyo hirena dhammaan isna socdowka tareenada busteejadaas ku howlgalay mayba booliiska shacabkan sheegan anti oo raadiyaan busteejooyinka kale oo baaburta dadweynaha iyo kurha korana busteejada bon street iyo mayba ku mid ataa busteejooyinka tareenada dhulka hoosi oo maraayaan haanasi oon ka mashquul badan magaalada caasimada ee britain london maybana saameyn yeedin xoogan ku alatay hirnaashada wadadaasay kumanaan dadweyne oo ka dhaqan london baaritaanada iyo sameeyahan booliiska eedan hubaysan haanasi oo ku qiib qaadaan anti ilaa shan qof iyo sheegaan anti hahiraan anti on ku shakiyan anti falalka dhacaga dadka meelaha kujeysayo ku mid haayeen sarkaalan hadali booliiska metroblkenka ee london iyo mayba sheegay intii laha ka wargeliyay dhacdadan maybana uusa ka cadkeeyay intii uusa ka dambeyn gacantaha iyo hokadhi ka doonaan lanka dhaca kujeysadaya kaamarooyinka sida qarsoon walanduubaan ee buseejada oo dib landaawada doona warwalaagi dalka idaafa caalamka nodeeri dhugunsdeel oysan kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilligun taninka warkaanoo jakarta xasiin saari farsamadii maxamuud tan i kulanti dambasaasi nabadgelyo